Sannad kasta marka la gaaro sideed iyo labaatanka Luulyo maanta oo kale, dunida waxaa lagu xusaa Maalinta Caalamiga ah ee Hepatitis-ka oo muhiim u ah bulshada caalamka, si loogu wacyigeliyo halista cudurka hepatitis-ka looguna dhiirrigeliyo tallaabooyinka lagu baabi'in karo. Sannadkan laba kun shan iyo labaatanka, hal-ku-dhigga maalinta ayaa ah "Hepatitis-ku ha la baabi'iyo." Baaqan ayaa lagu muujinayaa baahida degdega ah ee dunidu ay u qabto in lagu xoojiyo wacyigelinta. Hepatitis-ka ayaa ah barar ku dhaca beerka oo inta badan keena fayras. Bararkani wuxuu dhaawacaa unugyada beerka wuxuuna sababi karaa xanuun joogto ah, beer xanuun daran iyo kansar. Dhageystayaal, sida ay sheegtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, waxaa lagu qiyaasaa in ka badan sedax boqol labaatan iyo shan milyan oo qof dunida ku nool ay qabaan hepatitis B ama C. Nasiib darro, sagaashan boqolkiiba dadkaasi ma oga in cudurkani ay qabaan. Tani waxa ay keentay in cudurkani si xoog leh ugu faafo bulshooyin badan. Dr. Maxamed Cabdulaahi Todorcaawiye, Agaasimaha Guud ee Isbitaalka City ee magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerula uga warramay waxa sababay cudurkan iyo sida looga hortagi karo.
Madowga waa cudur ka mid ah cudurrada dilaaga ah ee halista badan ee bulshadana baryahan aad ugu soo badanayo oo noocyo kala duwan leh ha ahaado hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A intaba waa maaragti cagaarshow waaye marka waa guud ahaan waa cudur halis ah runtii cudur aad halis u ah weeyaan marka ma la dheelsan karo cudurka cagaarshowga waxaa sababo virus viruskaasna waa virus dhiigga raaco kadibna beerka tago gurigiisa ugu weynna waa beerka meesha uu dego hoyga u ah waa beerka laakiin dhiiggana wuxuu yahay medium iyo meeluu dhex socdo saameyntiisana ku geysto marka maadaama beerka hoy uu yahay waxaa loo bixiyey cudurka beerka gala aa loo bixiyey cudurka beerka gala hepatitis ayaa la dhahaa af ingiriis ahaan waa cudur gala beerka oo ku keena caabuqa wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabeelle doctor muxuudiin mukhtaar macalin ayaa ka warbixiyey waxa uu qorsheysan wax ka qabashada cudurka hepatitis-ka iyo sida looga hortagi karo waxaanu ognahay horta marka hore hebatitis-ka ama cagaarshowga in normally loo kala qaybiyo ama loo kala qaado laba qeybo waaweyn oo hebatitis a iyo hebatitis b dowladdu marka runtii cagaarshowgan ama hebatitis-ka waxay ugu horeeya oo ay ka samayso waxaa waaye wacyigelin hadduu ilaah yidhaahdo qorshuhuna wuxuu uu yahay inaan sameyno xarumihii sida gaarka ah loogula tacaali lahaa waxaanu diyaarinay tiimam ka shaqeeya guud ahaan staideka degmooyinka uu ka kooban yahay oo aan runtii ugu talagalnay inay sameeyaan wacyigeliyaal oo si gaar ah cagaarshowga ama hebatitiskan uga wacyigelinayo dhibaatada uu leeyahay sida uu ku faafo sida lagu kala qaado iyo sida markaas looga hortegi karaba marka tiimam kala duwan waxaanu ka sameynay degmooyinka kala duwan ee dowladda hirshabeelle si gaar ah waktiyadan sida gaarka loo xuso waxaan xoojinaa wacyigelinta ku aadan hebatiska fariintaynu haddii aanu wasaaradda caafimaadka dowladda hirshabelle waxaa waaye in dadka aan u sheegno hebatiska in uu yahay dilaa qaar ka mid ah waalidiinta magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula uga warramay siday uga hortageen cudurkan iyo haddii ay heleen tallaalka looga hortagi karo cudurka cagaarshowga ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne waxaan ahay waalid waxaan ka mid ahay waalidiinta gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne sida caadiyan ah cagaarshowgu waa cudur dilaa qarsoon oo ka halis badan cuduro badan ay dadka soomaalida aada u necab yihiin waxaa sababa virus ma lahan wax daawo ah keliya wuxuu leeyahay ka hortag kahortagaas oo ah tallaal anigii caruurteyda alxamdulilaah waan qaadanay tallaalka cagaarshowga si aan uga hortagno cagaarshowga
waxaan qorsheysanayaa inaan qaato anigii caruurteyda tallaalka habititis biiga weli ma qaadanin laakiin waa qorsheynayaa insha allah sababta aan u qaadanayana waxay tahay si aan ugu hortago cudurada oo hepatitis b-ga keena sheekh xamse yuusuf oo sheekh xamse yuusuf oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula ugu waramay waxa ay diinta ka qabto ka hortaga cudurada qodobka ah ee dadka in ay ka hortagaan cudurrada diinteenna maxay ka qabtaa oo ah xanuunada iyo cudurrada ka hortag loo sameeyo oo laga dadaala Ee, diinteenna shay caafimaadka iyo isdaweynta iyo ka hortagga intaba way ka hadashay Ee, waana shay asal kule diinta waaye waxyaabaha maqaasida eh ee diinteena ay ilaalisana waxaa ka mid eh nafta qofka ayaa ka mid eh Ee, diinta ayaa ka mid ahoy ilaalisaa maalkaa ka mid eh caqligaa ka mid eh Een, nasabka iyo dhaliyada iyo isku abtirka ka mid eh biniaadanka tarankiisa cirdiga iyo qofka sharafkiisa ka mid eh kolka nafta markii la ilaalinaya nafta markii la ilaalinaya eh, waxay ku dhiman lahayd ama ay ku dhibtoon lahayd ee xanuunada ay ka mid yihiin in laga ilaaliyo ayaa ayaa diinta ka mid ahoo mashruuce Een, ilaah subxaanahu watacaalaana wuxuu ku yidhi kitaabkiisa qur-aanka ee walaa tulquu biaydiikum ila tahluka Ee, gacmihiinna halaag ha ku ridina iyo naftiinnaba halaag ha ku ridina Ee, wax kastoo nafta ay ku baaba'ayso oo dhibka soo gaaraya in laga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay soomaaliya cudurka habitaitiska gaar ahaan noocyada b e c wuxuu ku faafay si aan si buuxda looga ogeyn maadaama aanan jirin tiro rasmi ah ee lagu kalsoon yahay si kastaba ha ahaatee daraasada caafimaad ayaa muujinaysa in ilaa iyo toban boqolkiiba dadka soomaaliyeed ay u badan yihiin inay qabaan cudurka habititis b-ga